walaal waxay ku dhinteen horta wiilasha la dilay markii hore la dilay waa labo kii dilayna walaalkooda ahana waa kaasna kaasna saddex ku aho ay galabta maqribkii marka ay boolisku dileen marka qaabkay ku dhinteen haddaan kaaga warro walaal waxa weeye ciyaalkan saddex ilmoo yaryar dugsiga waxay ka imaadeen masaajidka taraawiixda gooraha mar waxay ahayd ilaa adiga iyo leban koob iyo tobankii iyo bar habeennimo ayay ahayd marka guriga ayay sii gelayeen saddex wiil oo yaryar bay ahaayeen mid toban jira mid afariyo toban jira iyo mid toddobiyo toban jira marka saasay gurigii sii gelayaanba wax yar ayagoo kala dambeeya midka afariyo toban jirka u dambeeyey wiilkan dili doona oo ordaya ayaa gadaashooda ka yimid kii afariyo tobanka jiray unbuu ku dhuftay kii kaloo albaabka taagan oo toddobiyo toban jirkaa uu asna madaxa ku dhuftay xabaddii marka way ka kadibtay yacni ma dhunta ka istaagtay ma xabaddaa ka dhamaatay waxunbaa dhacay kii kaloo madaxa ka saaray baashi marka waa u dhici weyday cunugii wuxuu ku yiri marka albaabka fur albaabka fur kadibna maamadii xaafadda joogtay maamadii ciyaal yar baa joogay maamadii ciyaalka hooyada ahayd marka kadibna waa u carar albaabka marka furta kii yarkaana albaabka u galaa marka labada dhimatay waa cabdiwaxiid iyo cabdiraxmaan cabdiwaaxid iyo cabdiraxmaan yaa dilay marka waxaa dilay xanab marka saddexdooda waa ilmo cabdicasiis
saddexdoodu midu saddexdooda waxaa ka hadlaalay horta waa isku hooyo haye dhanka hooyada dhanka aabahana laba nin oo walaalo ayaa kala dhalay dumaal dumaal bay ahayd waa ninkii hore oo wiilkan weyn dhalaya dhintay kadibna ninka saddex ciyaalkan dambe dhalaya baa gabadhi dumaalay saasay ku dhasheen marka labada ninna waa walaalo ciyaalkao dhanna waa isku hooyo waa gartay waa gartay marka hooyadood ma joogtaa hooyadood way dhimatay arrinta hooyadood inay dhimatay ayaan iyadana maqalnay sidaasoo kale dil ay ku dhimatay sanadkii labadii kun iyo sideeddii maxaad nooga sheegi kartaa labada kun iyo sagaalkii bay ahayd arrintaasu waxaan ka sheegi karaa inay in sida aad u maqasho kale aan u maqlay anu ma joogin waddanka markaas waat aabihii ciyaalkan yarkaa dhalayna baana kolley arrintu baa baa arrinta dee loo loo loo loo aanay aanaynayay haa waaya waa xiran yahay isna haddeer maya waa dhinta asaga laftigiisa waayahay waa waa gartay naga hooseeya waa gartay waa gartay xabsigu ku dhintay miya marka may soomaaliya waayahay wuu baxsaday soomaaliya ku dhintay waaya waxaa nagu maqaalo ah marka een, wiilkan hanad ah ee ilmaha dilka u geystay shan iyo labaatan jir ayuu ahaa walaalihiis dilay haa maxaa ku Run.
ha maxaa ku kalifay marka inuu falka dilka geysto
walaal markii ilmuhu sideed ahaanba haddaan kor kaaga soo bilaabo iska yaryahay soomaalidu badanaa dee mataqaano maarata waxaan la yidhahdo mental mental health issue inay la dhil inay maaragtay siday tahay la tacaalaan ama qofka ay ga dabibaan qisadaas hore aan ka hadalnay saameyn weyn ayay ku lahayd ilmo yaro hooyadiis waayey iska maaragtay waxa weeye kolley arrimo badan buu soo marayaa dadkeenuna mararka qaar taabuu bay kaga dhigaan waxyaalaha qaar marka asaga dhankiisa markaan ka eegno walow aysan ahayn reason fiican oo ilmo lagu dilo walow aysan ahayn reason qof macquul oo maanta qaangaara oo walaalihiisa ilmaa ku laayo haddana haddii dhanaas ka taagno aniga fikir ahaantayda waxa ku qasbay waxyaalahaas ayaa saameyn weyn ku leh ma ka dareenteen oo inuu cudurrada dhimirka qabay sidee suhubka uu ku helay cudurrada dhimirka siyaabo badanba dee dadku cudurrada dhimirka waa u qabaan dad waa dada ka muuqato oo dhar ka dhigto halkaa maraya dadna waa dad dharkii qabo laakiin dad xanuunsan ah Mhm.
marka nin dharkii qaba inuu yahay laakiin nin xanuunsan yahay waad arkaysa ama kala sheekaysa aniga walaalkay ayuu ahaa waan is aragnay dhowr jeer collegekan si dhigan jirnay weliba Een, waxyaalahan dadaada iyo she- sheeko dad baan laynayaa iyo waxaas waan ka maqli jiray waawga marka een, dhowr jeer dad familka mid way report gareeyeen intuu u dhaartay marka waa waxyaalo noocaas oo kale ah marka waxa weeye de qofkii inuu xanuunsan yahay waa la arkaa Een, si walow uusan maaragta dharka dhigan oo halkaa- halkaas uusan maaragta waxa weeye een, si toosan aan loo arkin kolley si dad badan oo u jirta xa- wax- qaabkaas waayahay hadda meed ayaa idin yaallo laba cunug gurigaa lagu dilay oo wiilka uu ku dilay walaalkood kii kaleetana booliiska oo muddo ceersanaya kadib uu la dagaalamay ayaa isagina dilay marka booliisku mid kusoo wareejiyeen meydkiisa mase may walaal Een, waxay ku soo aaday weekendi bay nooga soo aaday mondayda ayaan filaynaa insha allah inay inay inay saddexdooduba nagu soo wareejiyaan markaasna hadday xilli fiican noo soo noo soo wareejiyaan mondayda inaan inaan xilli galbihiis ka aasano haddii mondayda xilli dambe ay noo soo wareejiyaan inaan tuesdayda markaas ka aasano insha allah waa dareemi karaa waa dareen xanuun badan ilmaadeeradooda ayaa tihiin ilmaabtilmeeda ayaa tihiin ilmahan een, ehelkii hadda ugu sokeeyaa tihiin sidee arrintan qalbi jab idinkugu tahay wallahi waa qalb jab weyn runtii sababtoa waa dareemi kartaa walaal ubax yaryaro soo kacay mustaqbalaha shalay arrintan kasii dara dhacday hooyo diyaaboodu maantay ay ay hooseeyaan nolol adag iyo duruufo maaragta waxa waaye iyo soo maray iyo qalbjab badan ayagoo weliba daayar haddana maantay ayaga waxay ahaayeen weliba labadaas ciyaalka waxay ahaayeen hami aad u weyn oo maaragtay qurux badan oo faamilkii la dhigi karo waa hami qurux badan oo ka haray runtii muraayadda keliya laga daawanaya faamilkaas qoyskaas marka muraayaddaas runtii waana jabtay qalbijab weyn iyo murugo ayay u tahay faamilka iyo dhammaan communitiga ku nool kenya city iyo dhammaan soomaalida sababto ubax yaro soo kacay ahaayeen waa tahay imaamyey ahaayeen xalayta masaajiday ayay ka tujinayeen ka hor dilka habeen hore ha intay ha labaduba waxay ahaayeen maxaafidiin dhowr jeer ayay masaajidka taqwa oo ay ku xidhnaayeen tartamada qur-aanka ku guulaysteen dhowr jeer ayay abaallo heleen ciyaal yaro aada u firfircoon bay ahaayeen maxaafidiin ah afar iyo tobankii boqolka dusha ka haya aada u fahmo badan aada u firfircoon akhlaaq badan wanaagsan ma dhamaystiri karo ammaantooda ilmihii kaleeta aawe marka laga reebo saddexdan hadda dhimatay iyo cunuga xabadda ay ku kitibtay oooo qoriga uu ku dhici waayey inta kaleeta aawe lix inay ahaayeen ayaa la ii sheegay sida magaalada laiga sheegay wan waagi hore lix ayay ahaayeen laakiin dee kolley waa la koray waa la weynaaday saddex bay ahaayeen baxa iyo saddex baha saddex aan yaryarna baha bay ahayen saddex weyneedna baha bay ahaayeen labadii gabdhood laba gabdhood iyo wiil bayan baxda waaweyn way joogaan labada gabdhood wiilkiina waa asaga galabta booliska gacantiisa ku baxay wiilasha yarkaa saddexaana laba waa ayaga xala baxay midna waa joogaa